bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa halkan ila jooga wasiirka ganacsiga iyo warshadaha wasiirka dekedaha iyo maaragtay isgaarsiinta badda iyo wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka puntland iyo maamulaha mashruucan oo lagu magacaabo score program oo ah mashruuc cusub oo socon doona insha allah saddex sano kuna kici doona ilaa iyo soddon milyan ku dhowaad oo loogu talagalay in lagu horumariyo dhaqaalaha waddanka khaasatan private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay mashruucan waa mashruuc ku cusub soomaaliya qaabkiisa iyo qaabka loo fulin doono sababtoo ah mashruucani wuxuu gacan ka geysan doonaa sidii loo abuuri lahaa jawi dhiirigelinaya in maaragtay ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen horumarka dhaqaale waddanka iyo maalgashigaba marka waxaa ugu muhiimsan uu mashruucan qaban doono waxaa ugu horeeya in hay-adaha dawliga ah oo arrimaha private sectorka shaqada ku leh sida wasaaradda ganacsiga warshadaha wasaaradda dekedaha iyo iyo maaragtay isgaarsiinta badda iyo bangiga dhexe looga horumarin lahaa howlaha ku aadan maamulka iyo maaraynta maaragtay private sectorka ah iyadoo markaas loo baahan yahay in la dhaqangeliyo lana soo saaro shuruuc markaasi dhiirigelin karta maalgashiga waxaa kaloo mashruucan ku jira in maaragtay lagu taageero la taageero shirkadaha gaarka loo leeyahay oo yaryar kuwaasoo abuuri doona shaqo iyo dakhli u abuuri doona shacabka soomaaliyeed oo ugu focaskan uu saaran yahay ama diiradan si gaare ay u saaran tahay shaqasiinta dhallinyarada soomaaliyeed iyo haweenka marka mashruucani sina wuxuu u kabayaa si dhaqaalin wuu u kabayaa isla markaasna wuxuu u kabayaa maaragtay sidii maamulna uu kabi doonaa fulinta mashruucanna maaragtay waxaa laga fulin doonaa dhammaan soomaaliya oo dhan ayaa laga fulin doonaa marka waxaana maaragtay focal point u ah ama maaragtay ka wada shaqayn doona dowladda soomaaliya iyo world bank lacagtan waxaa ku deeqay dhowr deeqbixiyaal ayaa ku deeqay marka maanta waxaa farxad weyn inoo ah in mashruucani magaalada muqdisho looga dhawaaqo hirgeliskiisa kaasoo aaminsannahay in maaragtay la diyaariyey wax kasta oo suuragelin lahaa inuu mashruucani uu guulaysto waxaan u rajaynayaa tiimka maaragtay ama maaragtay shakhsiyaadka loo idmaday inay howshan fuliyaan guul ayaan u rajaynayaa shaqo badan way soo qabteen haddana waxaan aaminsanahay shaqadaas shaqo ka badan iyo ka firfircoon inay maaragtay gelin doonaan waxaan kaloo u hambalyaynayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in maanta la helo mashruuc kan oo kale ah oo u horseedi doono shaqo abuur iyo dhaqaalo kordhis insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu